wawliyo mayra watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid wawliyo mayra subax wanaagsan dhegeystayaal reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee naga dhegeysanaysan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada wararka ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo adaan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha qaranka qodobbada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ra-isul wasaaraha dalka oo magacaabay guddi aas qaran u sameynaya ra-isul wasaarihii hore ee dalka xasan abshir faarax oo ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan guddiga uu magacaabay sidoo kale barnaamijka waxaa ku jira taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka digay dadka isticmaala sumadda iyo tuutaha xoogga dalka kuwaasi oo aan u diiwaan gashanayn taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ka hadlaya arrimahaasi jirka maamul goboleedada ee ka socda magaalada dhuusamareeb waa la soo gebagabeeyey warmurtiyada laga soo saaray waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan qodobadii laga soo saaray iyo sidoo kale waxyaaba ay ka hadli doonaan ayaad dhegaysan doontaan sidoo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliya gacanta waxay ku soo dhigeen horjoogihii maleeshiyada al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca sirdoonka ee gobolka shabeellada hoose ciidanka ayaana dilay horjoogayaal kale oo ka tirsan maleeshiyada barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan roob xoogan oo ka daayey degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxay geysteen khasaaro burbur iyo sidoo kale dadka barakacayaashaana u geystay dhibaato kala duwan oo ku aadan cooshadihii ay deganaayeen oo roobka uu dumiyey waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka guddoomiyaha degmada waaberi ee gobolka banaadir oo waa guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada waaberi oo faahfaahin doona arrimahaasi qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan anigu waxaa mukhtaar timacdo barnaamijka idiin soo saaray halkaan idinkala soo codsiin doonaa cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynaya waxaa sidoo kale soo saarista igala qayb galay cabdirasaaq maxamed faarax madaxa barnaamijyada warbaahinta qaranka soomaaliya ku soo dhawaada mar kale barnaamijka maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta bidigay bidixi maka maaranta madaxow majaha maka maaranta maskax iyo aqoon maka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa saddex iyo tobanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka qodobadaad dhegeysatay aad barnaamijka idinku soo gudbin doonaa ra-isul wasaaraha dalka mudana xasan cali kheyre ayaa waxa uu magacaabay guddiga diyaarinta aaska qaran ee loo sameynayo marxuum xasan abshir faarax ra-isul wasaarihii hore ee dalka oo ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga guddiga waxa ay ka kooban yihiin xubnaha kala duwan oo ka mid ah xukuumadda waxaa ka mid ah ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar axmed ciise cawd wasiirka arrimaha dibadda mudane maxamed cabdi xayir maaree wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed abuukar islow ducaale wasiirka amniga gudaha dalka xasan xuseen xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda dalka khadiijo maxamed diire wasiirka wasaaradda dhallinyarada fawziya abi karnuur wasiirka wasaaradda caafimaadka maxamed cabdulaahi salaad oomaar wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada maxamuud xayir ibraahim wasiiru dowlaha maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya xubnahaasi ayaana ka shaqayn doonaa aska qaran ee loo sameynayo allah u naxariistay marxuum xasan abshir oo ah ra-isul wasaarihii hore ee dalka oo ku geeriyooday magaalada ankara ee dalka turkiga shirkii madaxda maamul goboleeda dalka ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud iyadoona shirkaas laga soo saaray warmurtiyeed dhowr ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee qodobo kale oo muhiim u ah dalka haddaba warmurtiyeedka markii shirka uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda dalka yuusuf garaad cumar
bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee soomaaliya oo ah madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaan ayaa waxay shir madaxeed wada tashi ah isugu yimaadeen magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb shirka ayaa si rasmi ah u furmay koob iyo tobanka bisha luulyo socdayna ilaa iyo labaiyo tobanka luulyo laba kun iyo labaatan ugu horeyn shirku wuxuu uga mahadcelinayaa dowladda iyo shacabka galmudug soo dhaweynta iyo martigelinta shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka madaxda dowladaha ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha iyo xoojinta geedi socodka dhismaha dowladnimada soomaaliya dood iyo wadaxaajood dheer oo shirku ka yeeshay arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaana doorashooyinka hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa ka soo baxay kow in la xoojiyo iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha in doorashada waa qodobka labaad in doorashada dowladda federaalka ee soomaaliya ee laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow ay ku dhacdo wakhtigeedii aysanna imaan wax muddo kordhin xileed ah saddex sida ay sheegtay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dalku dalka kama dhici karto doorasho hal qof iyo hal cod ah oo wakhtigeedu ku dhacda sidaa darteed waa in tubta farsamo ee qabsoomidda doorashada dalku ay noqoto mid taladeeda loo dhan yahay nooc ahaanna ku dhici karta muddoxileedka harsan shirku wuxuu ku baaqayaa in madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah federaalku ay shir wada tashi ah isugu yimaadaan si ay uga wada arrinsadaan tubta farsamo ee qabsoomidda doorashooyinka dalka ee laba kun iyo doorashada dalka ee laba kun iyo labaatan laba kun labaatan iyo kow shirku wuxuu ku baaqayaa in shirka wada tashiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah uu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shirku wuxuu u mahad celinayaa taageerada beesha beesha caalamku u mahad celinayaa taageeradeeda ay la garab taagan tahay dhismaha dowladnimada soomaaliya
kaas wuxuu ahaa wasiirka hore arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar oo faahfaahinaya ama warbaahinta u akhrinaya warmurutiyeedkii ka soo baxay shirka wadatashiga ee maamul goboleeda ee ka socday magaalada dhuusamareebkaasi oo lasoo gebagabeeyey haddaba waxaa iminka qaadka teleefoonkaasi toos ugu jira wasiirka warfaafinta galmudug mudane axmed shire falagle oo aynu ka wareysan doono bal wararkii ugu dambeeyey sidoo kale warmurtiyeedkaasi iyo galmudug shirka lagu qabtay waxyaabaha uga dhigan yahay wasiir soo dhowow marka hore ka hormar galmudug shirka nuucan oo kale ah in lagu qabto waxyaabaha ay uga dhigan tahay iyo waxyaabihii kala duwanaa ee looga hadlay shirka markii lagasoo markii laga soo tago warmurtiyeedka kasoo baxay ee lasoo gebagabay
bismillahi raxmaan raxiim aad baan idiin salaamaya dadka soomaaliyeed dhegeysanaysa iyo warbaahinta qarankaba shirkaasi galmudug wuxuu uga dhigan yahay guul weyn oo aada u weyn oo farxadiis ay ku dheexan tahay oo sharifo ku dheexan tahay ayay uga dhiganta u joogtay iyo maalintii ay gobonnimada soomaaliya qaadatay ayay uga dhigan tahay galmudug iyo shacbigeeda iyo dowladdeeda waxayna astaan u tahay taariikhiya dhuusamareeb iyo dowladda galmudugba in qaranka soomaaliya waaxyihiisii ugu muhiimsanaa ay halkaas shirku galaan oo ugeeada shirkaasi ay ka soo baxaan qodobo muhiima oo midadhal ah oo u noqdo shirkii koowaad ee noociisa ah ee halkaasi ka dhaca taariikhda gala marka farxad iyo guul baanu kusoo dhaweynaa naga iyo dowladayadooda iyo shacbigaba waxaana u aragnaa guul weyn oo galmudug usoo hoyatay iyo weliba guul weyn oo soomaaliya usoo hoyatay midda ah communicaganaad waa waxa weeyaan waa intaas aad waqadaha ku aragteen muhiimada ugu muhiimsan waxayd goobs ku qabashada lihi oo ummadda soomaaliya ay sugaysay qaabka loo dhigo doorashooyinka iyo aragtida midaysan ee dowladaha federaalka xubinta kaaya ay warka u dhigeen taasina waxa uu ahaa maarata doorashadu inay sidii loogu talagalay xilligeedi ay dhacdo xag farsama iyo sidii arrintaas la iskula meel dhigi lahaana dowladda federaalka ee maaragtay wadatashi laga wada yeesho oo markaasi wadatashigaas iyo goboshaaslo ay mar labaad ka dhacaan galmudug arrinkaas waxa weeye waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad muhiimad weyn loogu leh reer galmudug annaga iyo gobashayada oo madaxweyne axmed cabdikaari lagu hogaaminayana waxaan aada iyo aada isugu dayeynaa oo aan isu day inaan mar walba wixii deegaankaasi lagu dhiga ay noqdaan waxa ka shaqeeya midnimada soomaaliya iyo khilaaftirka siyaasadeed ee soomaaliya aragtiyaha kala duwanna mar walba waxaan isku dayeynaa inay noqdaan kuwa si qabow loo laiskula eego waxna kasoo baxaan sida dadka saa ka muuqdata
shirka waxaa looga hadlay aad sheegtay arrimaha doorashooyinka wakhtigooda loogu talagalay inay ku dhacaan la isku raacay marka laga soo tago arrimaha doorashooyinka ee madaxdu ay ka hadashay ma jiraan qodobo kale oo muhiim u ah dalka oo ay madaxda dowlad goboleedu ay ka hadleen kadibna la isku raacay oo la doonayo in wax laga qabto
qodobada muhiimkaahi waxa weeye magac dowladeedka ay ku yimaadeen qadaaba xidhiiradu waa wax iska sidii waxay inta badan ay yihiin dadku inay sii kala googo dalku maaragtay kala qoqomo marka arrintaasi aadaa looga wada hadlay waxaana laisla gartay oo hoosta laga xariiqay in soomaaliya soomaaliya tahay dadkuna soomaaliya yihiin hal dowlad aan nahay hal dal nahay hal dad nahay marka iyadoo federaalka iyo la dhowrayo magacyada hadda dowladaha xubnaha kenya iyo shaciyadda haddana macnaheedu ma aha in dadku kala qoqobnaado maamulada xuduudaha leh in xuduudahooda aysan dadka aan la kala xuquuqin oo dadka la kala aqoonin ganacsigu isida noqdo amniga laga wada shaqeeyo bicsada iyo wax meelaha kala kayalayo laska kaashado la iska ilaaliyo waxa taariikhda geli kara ama dadku dhaxli kara oo ah inuu dadku kala duwan yahay dadku isku mid yahay aan la kala aqoonin aadna loo xoojiyo amniga iyo wada shaqaynta dhaqaalaha la wadaago meelaha haddii waxay ku leeyahay bastilmaameed ah oo nagala dhexeeya iyaguna xadidaha iyo waxaas dalalka dariska lahay la dhowro dowladda federaalka iyo mar walba qaranimada soomaaliya laga midaysnaado in aan wax loo dhibin oo dalku uu noqdo mid la barigantaalo oo wax ka soo baxa ay noqdaan wax ummadda soomaaliyeed u dana kol haddii sidaas taana ayoo keenaan soomaaliya ay ka dhici doonto mugdiga iyo kala qoqobnaanta amnigana ayaana aada looga hadlay in la wada adkeeyo oo uu noqdo mid haddii ilaahay ku looyahay darabku darab wixii ka qorsheeyaan ay maamulado kale ay ku wada midaysan yihiin si ay uga hortagaan khataro tagaadin kara qarannimada iyo dadka iyo dhaqaalaha iyo nolosha
aad baad u mahadsan tahay kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee galmudug oo inoo warramayay barnaamijka faaqidaada qeybaha dhexe ayaad dhegaysanaysaan taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliya waxa uu ka digay ama dignin u diray dadka isticmaala sumadaha iyo duubtaha ciidanka xooga dalka kuwaasi oo aan ka diiwan gashanayn taliska ciidanka isagoo sheegay in tallaabooyin sharciga waafaqsan laga qaadi doono waxaa sidoo kale taliyuhu ka hadlay kooxaha isbaarooyinka dhigta ee dadka dhibaateeya gobolada dalkeena soomaaliya deegaano ka mid ah waxauu sheegay in ciidanka xooga dalka soomaaliya ay ku howlayiin sidii looga ciribtiri lahaa dadkaasi dhibaatada ku haya shacabka haddaba taliya odawaa yuusuf raage oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa arrimahaas iyo arrimo kale faahfaahiyay
loo yaqaan gaadiidka technikada oo ay wataan shakhsiyaad gaara gaadiidka oo loo ekaysiiyey gaadiidka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama lagu buufiyey rinjiga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu yaqaano arrintaa ayada ah oo keeni karta khatar iyo qaladaad badan ku ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sababtoo ah waqtiyada qaar ay falal muxuu aha ii sheege anshax darro ah ama dhaqan xumo ah ay samaynayaan taasoo muujinaysa in au gaadiidkaa leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed falalkaasuna ay geysteen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaan dadka noocaas aan ugu baaqo dhammaan cid allaale iyo cidda isticmaalaysa gaadiidka tignikada ah ee ku buufsan calaamadaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed lagu garanayo ee aan u diiwaan gashanayn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cid allaale cidda haysata inay ka waantowdo arrinta noocaasa haddii lagu arkana gaadiidkaas waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay si buuxda ula wareegi doonaan mar haddii uu leeyahay calaamadihii lagu yaqiino ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ugu horreeya rinjiga ciidanka ama dad isticmaalaya dariiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasoo aan u diiwaan gashayn ama aan ka tirsanayn ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u shaqeeya hay-ado gaara shirkado gaara ama si meelo gaara ka shaqeeya arrintaa marka iyagana waxaan rabaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wuxuu leeyahay dariis lagu yaqaano waxaa isticmaali kara ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ma jirto hay-ad kaloo isticmaali karta ma jirto shaqsi kaloo isticmaali kara waxaan rabaa marka arrintaa ayada ah iyadana cid allaale iyo cidda ee muxuu ahaa ii sheega arrimaha noocaasa ku kacda ee isticmaasha si sharci darro ah ku isticmaasha dariiska ciidanka ayadana inaan la tiigsan doono sharciga ee muxuu ahaay ee tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaadi doono waxaa jira maalmihii ugu dambeeyey meelaha qaar isbaarooyin kusoo koray oo ay ku howlan yihiin dad maleeshiyaad hubaysana oo aan ciidan ahayn waxaan rabaa aniga arrinta ayada ayadana inaan ugu baaqo dadka arrimaha ku howlan ee dadka dhibaataynaya ee jidgooyooyinka udhigaaya ee isbaarooyinka u yaaliin ee lacagta baadda ah ee aan sharciga waafaqsanayn ka qaadaya dadka waxaan rabaa inaan ugu baaqo arrintaa ayadana inay ka waantoobaan haddii arrimaha noocaas oo kale ah ay ku kacaanna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada amniguba ay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan
barnaamijka faaqiidada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysaneysaan howlgal ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose ayaa waxa ay ku dileen ama gacanta ay kusoo dhigeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka al-shabaab xilli maalmihii ugu dambeeyey ciidanka kumaandooska ee xoogga dalka soomaaliya ay ka wadeen howlgallo lagu burburinayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ayaa howlgalkan waxaa lagu sameeyey baaritaan ay ka sameeyeen deegaanada mubaarag iyo sidoo kale daarusalaam waxayna kusoo qabteen horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab howlgalka ayaa waxa ay ka fuleen ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee danab iyo sidoo kale ciidanka kumaandooska ee gorgor waxaana gacanta kusoo dhigeen horjoogihii dhinaca sirdoonka gobolka shabeellada hoose oo lagu magacaabo macalin bilaal jaylaani nuur iyo sidoo kale waa nuure iyo sidoo kale cabdulaahi maxamed cabdi oo ka mid ahaa horjoogayaasha sarsare ee maxkamadda gobolka shabeellada hoose sida uu sheegay idaacadda ciidamada qalabka sida ay ku hadasha afka ciidamada taliyaha guutada lix iyo tobanaad ee kumaandooska xoogga dalka gaashaanal ismaaciil cabdimaalig macalin taliyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lasoo qabtay in shan ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo ciidanku howlgalka ay kusoo qabteen ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan kumaandooska ayaa kordhiyey beegsiga maleeshiyaadka al-shabaabka halka ay ku dhuumaaleysanayaan iyadoo ciidanku ay doonayaan inay dhammaan ka sifeeyaan gobolada dalkeena soomaaliya halkay uga sugan yihiin kooxaha nabadiidka al-shabaab qaybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada ayaad dhegaysanaysaan
eedaga jawaabahan mayaaba inahu duuduuyay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon
qaybaha dambe ee barnaamijka faaqidaada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegeysanaysaane roobab dadku ay ku diirsadeen waxa ay ka dayeen gobolada dalkeena soomaaliya kuwaasi oo ka curtay ama ka da-ay dadku xilli ay u baahnaayeen qaar ka mid a gobolada dalkeena soomaaliya haddaba magaalada muqdisho roobab aada u xoogan ayaa ka da-ay saacadihii aynu soo dhaafnay kuwaasi oo geystay khasaaro burbur iyo sidoo kale dhibaatooyin kala duwan oo dadka barakacayaasha ee aan haysan guryaha roobka ka celiyaba ku dhiban yihiin ama dhibaato kasoo gaartay haddaba gudoomiyaha waa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada waabir ee gobolka banaadir cabduqaadir waa cali cabduqaadir faarax ayaa u waramay waryahayaga muuse cusmaan abto waxaana marka hore wax ka weydiiyay bal xaaladdu siday tahay sidoo kale halkaa dhibka uu ka dhacay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين aad iyo aad aa mahadsantihiin amal national t v iyo idaacadda codka waa mahadsantihiin xalay roobaba da-ayay aalaaba sida caadiga ah mas-uul markaa ka tahay bulsho waa inaadan seexan oo ka warqabtaa bulshadaas maamulka degmada waa beri xalay oo dhan heegan ay ku jireen gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenadiisa xogeyaha afarta gudoomiye waaxeed gudoomiye laameedyada iyo dhammaan dadka ka shaqeeya degmada waa la iswargeliya waxaa la yidhahdaa haye meeshii qayle ay ka dhacdo halaga warqabo ilaahay mahadiis gudoomiye waaxeed gudoomiye waaxeedyada kamid ah xalay sideed saac soo wacay wuxuuna ii sheegay in derbi uu ku dumay kaam filla waajiga laho dad barakacyaal ah ayna waxba gaarin wax khasaaro oo dad ayna jirin laakiin roobabkii xala da-ayo aada u fara badnaa wadadii loo marayay kaamkaas biyaa gooyey sida somaali airlines oo kale wadada madiina almunawara oo somaali airlines ku taalo iyo jidka hotel afriik oo airboortka galo bulaacadii biyo qabadkeed way buuxsantay roobka da-ayna uu ka tan badnaa insha allahna maanta in laga shaqeeyaan filaynaa oo biyaha si ay godkoodii galaan hadii ilaa yiraa wax khasaare oo naf iyo maalina ma jiraan derbigaas dumay aan ahayn derbiga wuxuu ahaa derbi ku wareegsan kaamkaas barakacyaasha ay degan yihiin gurina kuma dumin alxamdulilah jidadka inta badan waa beri jidadka inta badan waa dhisan yihiin wadadan pia moscow annaga iyo noo dhexayso hamarjab xoogaha waxaa ka jira burbur ka jiraa iyo buundada meesha laga degayo labada dhinac oo buundada fiya tanzania wadada fiya tanzania buundada laba dhinac oo laga degayo way jiban yihiin laakiin maadaama ay dallacad yihiin oo horar yihiin dhibaato saas u weyn uma geysa roobka
waxaa jira bulaacadoo kala duwan oo ku yaala degmada waaberi oo xilliyada roobabka markay da-aan saameyn ku yeesha shacabka iyo deegaanka intaba ee ka dhashaan weliba kaneecada xilli kaneecada ka dhasho dadku ay xanuunsadaan ka waran bulaacooyinkaas
iyo bulaacadda bulaacadda namrasar iyo habeena lagu sameeyey laakiin roobabka da-ayo waxay yihiin roobab ka tan badan biyaha ka yimaada ilaa iyo manaasif a ku soo hooro bulaacaddaas marka biyo qabad waaye aadayna u fiican tahay
maxaa marka maanta idiin qorsheysan maamulka degmada waa beri haddaad tihiin haddii aan lahayd in laga shaqeeyo dhanka bulaacadaha haddii aan lahayd wadadan xataa dhex marta ama soo marta degmada horteeda oo degmada waa beri waxaa ka muuqda laftirkeedu xoogo jajab ama burbura ka muuqda marka qorshaha degmada ugu degsan maadaama wadadii wejigeedii ay tahay ka waran aada mahadsan tahay wadadaas juus iyo dadaal fara badan socdo insha allahu maalmaha soo socdana dayactiraan ku samaynayna haddii laa yidhaahdo qorsheeda waa ku jiraa maxaa ugu baaqaysaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada waaberi si ay ula shaqeeyaan maamulka ama ay ugu qayb qaataan howlaha dib u dhiska iyo nadaafada iyo dayactirka kala duwan ee maamulka uu ka wado goobaha kala duwan ee degmada reer waaberi waa dad dowladnimada jecel waxaan ugu baaqayaa inay maamulkooda garab istaagaan la shaqeeyaan kala shaqeeyaan dhinac walba sida jidkaas hadda sheegayso kale oo dayactirka u baahan
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada waaberi ee gobolkani banaadir oo u warramaya muuse cusmaan abtow barnaamijka faaqidaada ayaadna ku dhagaysanayseen xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka tacsiidiyey geerida ra-iisul wasaarihii hore ee dalka soomaaliya xasan abshir faarax iyo maxamed cabdi xaashi oo kaasna ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee puntland haddaba arrimahaasi iyo sidoo kale arrimo kale iyo taariikhda labada mas-uulba waxaa inoo soo koobayay xasan abuukar cali xasan baydhabo oo taariikh fog iyo sidoo kale wakhti badan ay siiqeyneen oo isla soo qaateen aad iyo aad ayaad u mahadsantay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ah ayaa magacaabay guddiga diyaarinaya aadka qaran ee marxuumka xasan abshir faarax ra-iisul wasaarihii hore ee dalka uu isagu shalay ankara ku geeriyooday guddigana waxa uu ka kooban yahay mahdi maxamed guulada ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya axmed ciise cawad ra-iis- wasiirka arrimaha dibadda oo xubina maxamed cabdixayir maaree wasiirka warfaafinta oo xubina maxamed abikar isloowo oo wasiirka amniga gudaha oo xubina xasan xuseen xaasi wasiirka cadaaladda oo xubina khadiija maxamed diiriye wasiirka dhalinyarada isboortiga oo xubina fuuzi abikar nuura wasiirka wasaaradda caafimaadka oo xubina maxamed cabdilaahi salaada oomar ah oo wasiirka gaadiidka oo isagana xubana iyo ugu dambayntii maxamuud xayir ibraahim wasiir dowlaha maaliyadda ah oo xubina allah u naxariista xasan abshir faarax waxa uu ka mid ahaa dadkii sida aadka ugu soo shaqeeyey dalka waxaa aan jecelahay maxamed cabdi yuusuf oo taariikhda xasan abshir ka hadlaya waxa uu yidhi
waxaan aad iyo aad mataqaanaay tacsi ubad u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliya iyo gaar ahaan fabilkii iyo qoyskuu ka dhintay baan ka tacseenaynaa in ilaahay uu dembigiisa dhaafo godkiisana u qaboojiyo xasan aad iyo aad baan u garanayaa muddo dheerna waa soo wada shaqaynay markuu ka baxay dugsiga sare oo allahdii iskuulkii carabta allah la dhihi jiray ayuu wuxuu aaday masar sargaal saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya tababarkoodu aaday dabeedna markuu ka soo laabtay dee sargaal ciidamada xoogga dalka oo ka tirsan buu yahay intaas ka bacdii markii kacaan ku dhashay lixdan iyo sagaalkii raggii wuxuu ahaa magaalooyinka loo soo diray inuu shaqada wax ka qabto xogeenka gudoomiyaha degmada xamar
waxaa kaleeto sidaasi kale uu tacsi u diraya allah u naxariista madaxweyne ku-xigeenkii dowladda puntland ee cabdilaahi yuusuf oo xilligaasi maxamed cabdi xaashi waxaana eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday uga eebe uga baryay in uu jannadii ka waraabiyo kitaabkana midigta eebe oo qasiyo haddaba waxaa jirta in askaran loo samaynayo danjire xasan abshir faarax oo ahaa madaxdii ugu saraysay dalkan inta badan wax soo qabtay xilligii kacaanka ah iyo intii ka dambaysay xasan cabshir faarax waxaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada garowe ee xarunta puntland haddii rabbi ka dhigo maalinta berito timaade
aad u mahadsantahay xasan abuukar cali xasan baydhabo oo inoo soo koobaya taariikhda ra-isul wasaarihii hore ee dalka xasan abshir faarax iyo sidoo kale maxamed cabdi xaashi oo isnaha madaxweyne ku-xigeenka hore ee puntland oo labaduba geeriyooday rabbi ha u naxariiste gabagabada barnaamijka ayaad degeysanaysaan wasiirka arrimaha gudaha dalka sacuudi carabiya ayaa xaqiijiyey in soo rogi doono ama la soo rogi doono sharci ganaax lacagada kaasi oo la duldhigi doono qofka jebiya shuruudaha gelidda magaalada maka qofka lagu arko gudaha magaalada barakeysan isagoo ogolaasho haysan waxaa lagu ganaaxi doonaa adduun lacageed dhan dolar tallaabadan ayaa waxaa looga golleeyahay in lagu meel mariyo sharci lagu xadidayo tirada dadka sanadkan xajine taasi oo looga hortagayo faafidda xanuunka coronavirus sida lagu sheegay warka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha warbixinta ayaa kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa lagu sheegay in ganaaxaasi uu dhaqangeli doono laga bilaabo sagaaliyo tobanka bishan julaay iyadoo ku beegan tahay sideed iyo labaatanka dulxij ama ama sidee labaatanka bishan waxaana socon doona ilaa ama uu socon doona ilaa bisha agoosta labadeeda warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in ganaaxa lacageed la labalaabi doono haddii xadgudubka mar labaad qofka lagu arko boqortooyada sacuudi arabiya ayaa mamnuucday dadka dibadaha inaysan soo xajin sanadkan si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus ee saameynta ku yeesha caalamka kaliya tirada aada u kooban ayaa hadda hadda ku nool boqortooyada ay ka qaybgeli doonta gudashada waajibaadka acmaashi xijka ayaa lagu yidhi bayaan kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha dalka sacuudiga oo ay baahisay warbaahinta dowladda dalkaasi guud ahaan dhegeystayaal faaqidada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi ayaa kusoo gabagabeynaya anigoo timcada idiin soo saaray xasan baydhabo ayaa kala qayb galay qaybaha dambe ee barnaamijka intaa markaa dib u kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi